khilaafka dhinaca siyaasadda ee ka jira soomaaliya waxa uu hadda u muuqdaa mid usoo tallaabay dhinaca ciidamada tan iyo wixii ka dambeeyey markii taliyihii hore ee booliiska gobolka banaadir saadaq cumar xasan oo warbaahinta ka sheegay in uu joojiyo kulan markii dambe qabsoomay oo golaha shacabka uu muddo laba sano ah ugu kordhiya hay-adihii uu wakhtigu ka idlaaday amarkaasi markii uu bixiyo kadib wakhti kooban ayaa xilkii looga qaaday iyadoo maalin kadibna wareegto madaxweyne looga xayuubiyo darajadii ciidanka wixii xilligaasi ka dambeeyey waxa uu taliska booliiska isbeddel ku sameeyey saraakiil dhowra oo madax ka ahaa qeybaha iyo saldhigyada booliiska gobolka banaadir dad badan ayaa arrintan u fasiray in booliiska durbaba khilaafka jira uu saameeyey iyadoo musharaxiinta mucaaradka ahna tallaabada dowladda ay qaaday ee ka dhanka ah taliyihii xilka laga qaaday ay u arkeen mid aan habboonayn waxayna ugu baaqeen saraakiisha ciidamada inaysan ku milmin siyaasadda halka musharaxiinta mucaaradka ah qaar ay u jeediyeen taliyaasha ciidamada inaysan qaadan awaamiirta qaar ee dowladda soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad cakirnaan siyaasadeed ah ciidamada ma laga fogeyn karaa in shaqadooda la siyaasadeeyo waxaa su-aashaasi ka jawaabaya xuseen macalin oo ah agaasimaha maxadka daraaseeya amniga soomaaliya ee hiraal siyaasadda iyo amniga kala saaridiisa marna waa isu baahan yihiin lama kala saari karo oo in la kala saaro ma aha oo waa marka ay u baahan tahay in amniga laga wada shaqeeyo siyaasaddiisa iyo howlaha loo maaragtay qaabka loo wada fulinayo dhinaca kaleeto in siyaasadda marka la leeyahay marka af soomaaligu maogtahay siyaasadda af ingiriiska policy iyo politicsay kala yihiin laakiin soomaaligu labadaba siyaasaduu yaqaanaa marka midda kaleeto marka oo la siyaasadaynayo marka amniga ama qaab oo qof u danaynayo loo isticmaalayo ayaa u baahan marka in laga saaro siyaasadda si guud hadda waqti xaadirkan marka ma tahay in laga saaro oo laga ilaaliyo dabcan mar horena way ahayd haddana way maaragtay xilli kalsoonidu aada u yaraatay ayaa la joogaa oo ay khatar badan abuurayso mar allaala markii siyaasaddu kusii fogaataba khatarta dowladnimada ayaa sii weynaanaysa marka laga yimaado in isbeddel lagu sameeyey qaar ka mid ah saraakiisha booliiska gobolka banaadir haddana madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo siyaasad ahaan ka aragti ah dowladda dhexe ayaa isaguna beddelay hoggaankii booliiska iyo nabad sugidda dowlad goboleedkaasi xildhibaan cabdi cali xasan oo ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee soomaaliya ayaa u arkay isbedelada lagu sameeyey ciidamadan inay la xiriirta marxaladan taagan
xaaladda siyaasadeed ay wax badan iska bedelayaan muddooyinkii u dambeeyey markasta oo siyaasaddu isbedel ku yimaado dabcan cabsidaa badanaysa weliba khaasatan markii xasiloonida siyaasadda walwal ka yimaado wakti kala guuraa la galay isjiijiid badan oo siyaasadeed oo doorashadii oo waktiga la galaaya xaqiiqoobi weyday ayaa jirtay siyaasiyiintu waxay bilaabeen inay aragtidooda ay ku kala duwan yihiin mid walba faker keliya inaysan noqonin ficil uu u bedelo sidoo kale xildhibaan cabdi cali xasan ayaa soo jeedinaya in dhinacyada ku loolamaya siyaasadda aysan ciidamada aragtiyadooda iska soo horjeeda aysan u adeegsan maadaama in la dhiso ay qaadatay waqti adag qarashaad u badanna uu ku baxay oran lahaa mucaarad iyo muxaafadba ciidanka inay u arkaan ciddii badbaadin lahayd qarankan inay yihiin wakti badanna dhiigooda u horeen soo geliyeen ajendaha shaksiga ee maxaa la yidhaahdaa ee qof walba uu goonida uu leeyahay inuu ciidanka mariyo ciidanka geliyo ayaga kala qaybiyo inaan ka ilaalino agaasimaha maxadka hiraal xuseen macalin ayaa qaba in loo baahan yahay in madaxda siyaasadda soomaaliya ay dib uga degaan in ciidamada ay u adeegsadaan siyaasadahooda gaarka ah waxaana uu dhinaca kale soo jeediyey in si xaaladda noocan oo kalaha aysan ciidamada qayb uga noqon ay muhiim tahay in qorshihii ciidamada lagu laabto
mididii hadda caloosha way ku tagtay dhib badan waa dhacay oo ciidamada iyo ku saabsan iyo qaabka loo siyaasadeeyey uun hadda inuun siyaasadii in la daba qabto kadibna intii dee isgaabgarad laga gaari karo intii isbeddel dalku ka dhacayana waxa noo dhiman caanaha qubtay la daba qabto ayaa horta talada kooban aan kusoo jeedinaya laakiin talada xilliga fog waxay tahay in mar kaleeto dib loogu noqdo structurekii national security architectureka iyo sidii ciidamada ciidamo professional ah oo ka madax bannaan siyaasadda iyaguna markii siyaasiyiin ay kusoo xadgudbaanna dareemi karaa awood u lehna inay maya yiraahdaan sharcigu intaas maaragtay idinma ogola ayaa u baahannahay inaan dhisano si aan uga badbaadno ciidan mar walba loo isticmaalo dana gaara soomaaliya oo hadda ku jirta marxalad adag oo siyaasadeed oo la xiriirta arrimaha doorashooyinka dad badan uma arkaan wax wanaagsan in ciidamada ay ku kala qaybsamaan ama ay qayb ka noqdaan murankan taagan cabdicasiis barrow v o a muqdisho